بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والاسم ضربان اسمك والله بقيبوت معرب مثل إعرابايو وهو معرب كاسين الأصل أصيغة أصل أه wahuwa mucrabka maakii waaye taqayara isbedelay aakhiruhu aakhirkiisii bisababi alcawaamili cawaamishii sababkeedii isku bedelay cawaamishaasoo addaakhilati galaysay calayhi mucrabka dushiisii ama maaga dushiisii imaa lafdan lafdi ahaan inuu isku bedelo sida ka zaydin wa camrin oo kale wa imaa taqdiiran qadar ahaan inuu isku bedelo naxwu muusa walfataa oo kale iyo wa mabniyun mid mabni a waay wahuwa mabnigan alfarcu waa farc wa huwa mabniga maaki weyn laa yataqayaru aan isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisii bisababi alcawaamili cawaamilii ama cawaamishii sababteeda aan isku bedelaynin cawaamishaasoo addaakhilati galaysay calayhi maaga dushiisii sida kalmudmaraati lamaa'irtii oo kale iyo wa asmaa'i shardi asmaa'u sharda oo kale iyo wa asmaa'i listifhaami istifhaamkii asmaadiisii oo kale iyo wa asmaa'i lishaarati ishaaradii asmaadeedii oo kale iyo wa asmaa'i alafcaali afcaashii asmaadeedii oo kale iyo wa asmaa'i almawsuulaati mawsuulaadka asmaadoodii oo kale fa minhu min almabniyi ayuu ka mid ahaaday maakii oo yubnaa lagu binaynayo cala sukuuni sukuun dushiisii naxwu kam oo kale wa minhu mabnigii ayuu ka mid ahaaday maakii oo yubnaa lagu binaynayo cala alfatxi fatxi dusheedii fataxa korkeeda lagu binaynayo ka ayna oo kale wa minhu mabniga ayuu ka mid ahaaday maakii oo yubna lagu binaynaya calaa kasri kasra korkiisiidhe sida ka amsi oo kale wa minhu min almabniy ayuu ka mid ahaaday maakii oo yubna lagu binaynayo calaa dami damo korkiisii oo kale korkiis korkiisii lagu binaynayo sida kaxaytu oo kale wal aslu sida asla waxaa waaye fi lmabni mabniga an yubnaa in lagu bineeyo waaye cala sukuuni walficlu darbaani ficilkan laba nooc waaye mabniyu mid la binaynaayo wahuwa asigaya alaslu asal asigan iyo wa mucrabu mid la icraabayo wahuwa asigan alfarcu waa mabniyu kan la binaynaayo noocaani laba nooc waaye axaduhumaa labada nooc midkoodii almaadi maadi way wa binaa'uhu binihiisiina cala alfaatixi fatxa korkiisa ayuu ahaaday ilaa ida tasala haddii la xidhiidsado maahane bihi maadigaasi waa waaw ljamaacati jamaaca waawdeedii fayudamu huwa markaasi waa la godaya naxwu darabuu oo kale aw itasala haddii la xidhiidsado maahane bihi maadigii damiiru rafcin rafcigii damiirkiisii damiirkaasoo mutaxarikon xarakaysamay fa yusakanu markaasi waa la sakanin waa la sukuuninaya naxwu darabtu waan garaacay wa darabnaa waan garaacnay oo kale wathaani alamru ayib waxaan kusoo dhex jirnay baabu alicraabi walbinaa'i waxaan dhahnay darsigaasi waxaan kaga soo hadalnay dheh shalay lix arrimood icraab maxaa la yidhaahdaa luqatan waistilaaxan meegee u qeybsamayaa iyo haggee uu galayaa waana soo sheegnay saddexdoodiba wa binaa binaa maxaa la yidhaahdaa qeybta afaraad binaa maxaa la yidhaahdaa meegee u qeybsamaa xagee u galaa waana soo sheegnay laakiin waxaan kasoo tagnay binaa luqatan istilaahan waa sheegay musanifkaaba sheegaye luqatan ayaa kasoo tagnay albinaau luqatan waxaa la yidhaahdaa huwa wadcu shayin calaa shayin calaa wajhin yuraadu bihi hubuutu taqriirka hoos wuu qabanaba albinaau binaa luqatan luq ahaan waxaa la yidhaahdaa kuwa binaa wadcu shay-in shay dejiintiisii wa shay in la dejiyo calaa shay-in shay kale dushiisii lagu dejiyo calaa wajhin wej iyo qaab korkiisii looga dejiyo yuraadu loola jeedo bihi shayga ahubuutu sugnaansho loola jeedo lala doonaayo waa shaygan inuu sugnaado waxaad iyo dhaqdhaqaaqayaan wax culus kor laga saaro maxaa loo yeelayaa sii dhaqdhaqaaga u istaajiyaan oo ay u sugnaadaan daraaddeedii sidaasaa la yidhaahdaa marka huwa wadcu shay-in calaa shay-in calaa wajhin yuraadu bihi ahubuut luqatan waa taas wastilaaxana musanifkaaba sheegay iyo waxyaabihii u qiybsamayo i meeshii galaayo intaasa shalay soo qaadanay inshaa allahu tacaalaa maanta waxaan qaadanaynaa laba arrimood maanta waxaan qaadanaynaa laba arrimood iyo wixii labadaasi ku tacalluqo hoos imaanayo labada waxaa waaye isim megay u qiibsamayaa min xaysu alicraabi waalbinaa'i labada arrimood midka koowaad waxaa waaye isim megay u qiibsamayaa min xaysu alicraabi waalbinaa'i dheh markii loo fiirsho xagga icraab xagga binaynta markii loo fiirsho isim megay u qiibsamayaa labo kan labaad iyo ficil meegay u qibsamayaa min xayu aliraabiyo walbinaa waay maanta waxaadhaana waxaan qaadanaynaa laba arrimood ko isim meegay u qibsamayaa min xayu alicraabi walbinaa'i labo ficil meegay u qibsamayaa min xayu alicraabi walbinaa'i asagana saxiix intaasaan qaadanaynaa insha allah wixii ka gaarno wixii soo harana mar kale waxaan soo marnay isim inuu u qiibsamaayo asal ahaan saddex waa saddexdii ayaa mar labaad hee lagu laabtay lasku daray kulligooda hadda ayaa la qiibinayaa isim megaa u qiibsamaan soo marnay saddex kow mudharun wa mubhamun wa mudmarun saddexdaasa u qiibsamay soo maha isku soo duduub hadda saddexdii hee iminse ay u qiibsamayaan waa min xayu aliraabiyo walbinaa waaya musanifka ayaa sheegay laba qeybood way mucrab iyo mabni arrinka labadaan ka hadlayno waxaan dhahnay waa ficil meegee u qiibsamayaa min xayu aliraabi walbinaa isagana waxaan soo marnay ficil inuu u qiibsamaayo saddex qeybood cinda albasriyiin maadi iyo mudaaric iyo amar waay isku soo duduub haddana laisku daray dhammaantiisii meegee u qiibsamaa min xayu alicraabiyo walbinaa'i laba u qiibsamaa isagana mucrab iyo mabni waay intaasa qaadanayna insha allah wuxuu leeyahay marka musanifku uu tilmaamayaahe almucrabu walmabniyu min alasmaa'i u dhahay isagana saaxibu tacliiq walismu isimkii hee darbaani laba nooc waay isim wuxuu u qiibsamayaa laba nooc ayuu u qiibsamayaa waay laba qiibood waay min xaysu huwa waay macnaha isagoo laisku soo duduubay mee wuxuu u qiibsamayaa laba qiibood dhinac ciraabtan laga fiirsho waay ama min xaysu alciraabi waa dhihi karta walismu darbaani min xaysu alicraabi walbinaa kow mucrabun waay midka koowaad mucrabun waa mid la icraabaya waay midkan la icraabaayo ee iyo waa mabniyun mabni way labadaas waay inta kale midkaasa tacriifkiisii kii asal ah kii fara ayuu ka hadlaya laakiin walismu darbaani mucrabun iyo waa mabniyun saasaas ugu xihan tahay isuga dhafan yihiin mucrabun mid la icraabayo way wahuwa midka koowaad waa kaas wahuwa midka mucrabka ah ayaa al aslu asal ah ism midka mucrabka ah ayaa asal ah kan mucrabka aan ahayn asal ma aha ism waxaa u asal ah mucrabnimo haddii mirba mucrab noqday asiga asalnimadiisa ayuu ku baaqi yahay sidii la rabay waaye waa asal wa huwa mucrabka tacriifkiisuu kuu sheega marka mucrab maxaa la yidhaahdaa wa kan wa huwa mucrabka maaki waaye tagayara aakhiruhu aakhiru mamaga aakhirkiisa isbedelay maaki waaye tagayara isbedelay aakhiruhu aakharkiisii isbedelay muxuu isku bedelaya isaga laymaa isbedelay maya bisababi lcawaamili cawaamishii sababteeda isku bedelay cawaamishaasoo addaakhilati galaysay calayhi maaga dushiisii waay waa kii isbedel ku dhacay aakharkiisii isbedelkaasina sabab u noqday cawaamishii isaga dushiisii gashay caamil galay dartiis isbedel ugu dhacay waay imaa lafdan lafd ahaan isku bedelay sida ka zaydin zayd iyo wa camrin oo kale taquul waxaad leedahay jaa-a zaydun wa camrun wa ra-aytu zaydan wa camran wa marartu bizaydin wa camrin waayahay zaydun jaa-a zaydun wa camrun zaydun iyo wa camrun labadaba waa mucrab aakhirkoodana waa isbedelayaa sababku isku bedelayana caamilku dusha ka galay dartiisii waay waana lafdi kan maxaa yeelay zaydun waa lafdi wax muuqdo waa isbedel muuqdo waay iyo wa camrun yaa keenay laakiin zaydun camrun in la yidhaahdo caamil dusha ka galay aaway caamilka jaa waay waxaa lagaa rabaa mar walbo caamilka inaad ogaatid aada baratid haddii caamilka adiga kugu wareersan yahay wixii ka dambeynaysa loo galaayo ma garanaysid haddana waa iska bedelay wuxuu noqday wara-aytu zaydan wa camran zaydan isbedela ku dhacay markii hore marfuucay hayday soo maa haddana waxay noqotay mansuub wa iwa camran labadaba in mansuub noqoto maxaa sababay caamilka ka horreeyo aawe ra-aa way ra-aytu wa marartu waxaan soo maray bizaydin wa camrin haddana he waa isbedelay haggee isku bedelay khafdi iyo jara isku bedelay labadii baa la hoos dhigay in la hoos dhigo ayaga keligood ma iska noqday mas wax kale caamil ayaa galay caamilka aawe ba-daba ku jirto bizaydin iyo wa camrin marartu ficilkaas naftirkiisiiba waa ku isaguna waa ka mid saas way marka wa imaa taqdiiran matani usoo laabo iyo wa imaa taqdiiran inuu noqdo mid la gadaraayo lafdi aan ahayn imaa lafdan lafd ahaan in isku bedelo ka zaydin wa camrin wa imaa taqdiiran taqdiir ahaan in isku bedelo wax muuqdo ma ahane laakiin waa la niyeysana oo in isbedel dhacay waa la niyeysanayaa saasaa lagu xukuma laakiin caamil sababtiisa isku bedela ugu tusaale naxwu muusa walfataa oo kale muusaa iyo walfataa taquulu waxaad dhahaysaa jaa-a muusa walfataa wara-aytu muusa walfataa wa marartu bimuusa walfataa saasaa leedahay jaa-a muusaa walfataa waxaa yimaaday muuse iyo shaabkii kale dhallinyarada ahaa ad muusa iyo walfata isbedela ku dhacay isbedelka ku dhacay waxa waaye waa rafciisan tahay rafcigaani isbedel waay yaa keenay caamil dusha ka galay aawey jaa waay wara-aytu lfata haddaynay rafciisan tahay laakiin ma muuqato mahano laakiin waa ku xukumaynaa inay rafciisan yahay maxaa yeelay caamilka galay caamil rafci ah caamilka saddex afar oo gaybsamaan dhani mahano wara-aytu waxaan arkay muusa iyo walfataa haddana way nasbiisan yihiin waa isbedela ku dhacay laakiin ma muuqdo waad niyeysanaysaa in mansuubay yihiin see ku garanay caamilka ka horreeyay caamilu nasbi ayaa galay aada leedahay wamarartu bizaydin wamarartu bimuusa walfataa waxaan soo maray muuse iyo shaabkii muusa iyo alfataa hadda see yihiin isbedela ku dhacay maxaa waaye way khafliisan yihiin mase way jaran yihiin yaa sababay in jarnaadaan caamilka ka horreeyo caamilu jar ayaa galay ama caamilul khafdi ayaa galay ma muuqdo laakiin way ku qadaran yihiin labadaba in rafciisa jar hoos dhigan tahay iyo in kale waxaad ku garanaysaa caamilka ka horreey bes haddaa caamilka aada fahamto wixii ka dambeeyeen wixii iyin waa garanaysaa muhiim waxa ah marka caamilka inaad ogaatid waay marka sidaas waaye kaasi marka mucrabkii waaye kii koowaad waay iyo wa mabniyun mabni waay wa huwa mabniga alfarcu faraca waay asagaa farac ah mabniga asaga waa farac asal ma aha isimka inuu noqdo mabni asalnimo uma laha asal waxa uu leeyahay isimka inuu noqdo mucrab waay laakiin uma laha mabni inuu noqdo haddii laakiin mabni noqdo maxaa meesha imaan ah sabab isan xukunkiisii waxaan soo marnay inuu ay inuu yahay alicraab oo la icraabayo mucrab inuu yahay asal ayuu u lahaa haddii wax asalkaasi ka baxay isanna la arko waxaan dhahnay waa laisweydiinayaa oo sababtu u baxay maxay tahay laakiin wixii asalkoodii ku baaqa ama la isweydiina maya waa qaacido ah maa jaa calaa aslihi laa yus'alu canhu wamaa jaa calaa khilaafi aslihi yus'alu canhu waa qaacido maa jaa calaa aslihi laa yus'alu canhu wamaa jaa calaa khilaafi aslihi yus'alu canhu maa jaa calaa aslihi laa yus'alu canhu wamaa jaa calaa khilaafi aslihi yus'alu canhu waa qaacido macnaheed maxaa waay maa jaa wixii yimaaday calaa aslihi asalkiisii ku yimaaday korkiisii wixii asal u lahaa wixii ku yimaaday korkiisii laa yusalu canhu lasma weydiinaayo sababtiisii maxaa dhacay lama dhahayo maxaa dhacay hee lama dhahaayo maxaa yeelay he wixii asal u lahaa ayaa la imaaday wax cusub lama imaanin oo qof gurigiisi ku jiro gurigaada maxaa ku keenay ma la dhihi karaa ma jirto maxaa dhahay hee gurigiis isagaabas kale waaba joogeba lama dhahayo wamaa jaa calaa khilaafi aslihi wixii wamaakii oo jaa yimaaday calaa khilaafi aslihi asalkiisa khilaafkiis korkiis ka imaaday hee yus'alu canhu kaas laakiin waa la weydiinaya meesha maxaa ku keenayniyaho qof guri asaga aan lahayn joogo habeenay imaaday wuu joogaa gurigiisiina ma aha maalakaas hor meesha maxaa ku keenay meesha meeshaadii ma ahane maxaa ku keenay leedahay waa la weydiinaya sabab sababtii ku keenay maxaa rabtaa maxaa u joogta meesha waay gurigaada meeshii buu ku yaallaahe a sidaas war meeshan markaskii ma ahane meeshan maxaad u joogda ayaa laleeya arag ardayga haddii meelaha lagu arko soo maa war meesha maxaa ku keenay meeshaadii ma ahane maanta maxaa u joogtay waa la weydiinaya lakin markaska hadduu joogo meesha maxaa u joogta malaha me ardayga booskiisa u joogaaba sidaas waay idan haddaba isim inuu mucrab noqdo asalkiis way lasma weydiinaayo maxaa yeelay asalkiisa ku imaaday soo maha laakiin waxaa isweydiin leh kan mabni noqday hee maxau mabni u noqday kaasaa isweydiin leh jawaabuu leeyahaye hal jawaab way bes halkaasi jawaab waxaa waaye hee isin maxaa loo bineeyey asalkiisii icraab ayaa ahaaye jawaabteeda waxay noqonaysaa limushaabahatihi lilxarfi limushaabahatihi lilxarfi limushaabahatihi lilxarfi halkaasi cillo ayaa loo bineeya isim haddaad aragto la binaynayaba limushaabahatihi lilxarfi shabahadiisii daraaddeeda ayaa loo bineeyey lima buniya haddii la dhaho jawaabteed maxaa waay limushaabahatihi hee lilxarfi shabahadda asaga uu shibahay xaraf shabahagaasii dartiisii ayaa loo bineeyey xaggee ka shibahay mar kale hadda ma aha laakiin intaasi qabso hod isin haddaad aragto la binaynayaba mel allaala meeshii ka imaadoba isimkan mabni way haddaad maqasho waxaa ku jirto hee shabah mase waxaa ku jira shabaha ku jiro oo shabahay xaraf waay xaggee ka shibahay mar kale insha allah idan saas way marka farac saas uu leeyahay farac asal uma laha isim in la baneeyo waa faracu ku yahay haddii farac ku yahay maxaa sababay inuu asalkii ka baxo marka shabahadoo shubahay xaraf waay marka mala fahmeen wa mabniyun iyo mid la banaynayo waaye kan labaad wa huwa mabnigaasi alfarcu waa farac asal ma aha wa huwa mabnina maaki way laa yatagayaru aan isbedelaynin aakhiruhu aakhirkiisiiba bisabab alcawaamili cawaamishii sababteeda aan isku bedelaynin cawaamishaasoo addaakhilati gashay calayhi maaqdushiisii si kasto caamil kasta uu galo hee isma bedelayo mabniga caamilu rafci haddii uu galo isma bedelaayo caamilu nasbi haddii uu galo isma bedelaayo caamilu lkhafdi haddii uu galo isma bedelaayo jasmi asagaba ma laha waa ism waaya caamil kasta uu galo sidiisii ayuu noq ahaanayaa hooyadiisii aabihiis ku dhaleen ma dhaqaaqayo tusaaluu bixiyey marka asmaa'ada la binaynayo qaar ka mid ayuu raba inuu kuu sheego tusaale ahaan sadaka almudmaraati uu dhahay asmaa'adii hee damaa'irta ahayday sida kalmudamaraati damaa'irtii oo kale waayo damaa'irta waa la banaynayaa mel allaala meesha ay ka imaadaanba isim haddii mar damiir noqdo hee waa la banaynayaa mabni waayo ama ha ahaado damiirkaati muttasil ama ha ahaado munfasil nooc kasta ha ahaadee damiir kulligiisi waa mabni ma arkayso mucrab asigoo ah mabniyun ala dhaha bes wax laga soo reebaya ma laha waayahay maxaa loo binaynayaa damaa'irta waxay shibahday xaraf way xaggee ka shibahday mar dambe insha allah hadda maaha waa nagu badnaysaa iyo wa asmaai shardi wa ka asmaai shardi way asmaau shardo shardigii asmaadiisii oo kale asmaau shard mel allaala meeshaad ku aragto ayagana waa mabni asmaau sharda kuwee waaye kuwii ficilka mudaariciga ama ficilka labada ficil jasminayan waaye asmaau shardi waa kuwii labada ficil jasminayan waa jawaasimta ku jiray a kuwaas waay ismun biitifaaqin iyo ismun al asaxi ahaayeen soo maha labadaas way ismun biitifaaqin ismun al asax intaas ay ahaayeen asmaau shard waxaa loo yaqaanaa ficilka labada ficil eh labada ficil kuwii jasminayeen waay asmaa shardiga loo yaqaano iyo wa asmaai shardi asmaa sharda oo kale waaye asmaau sharda waa kuwii ficilka jasminayay gaar ahaan labada ficil jasminayeen waaye ayagana waa la banaynaya ilaa waxaa laga soo reebaa ayun ayuna laga soo reebaa mar kale ogaan doona laakiin hadda kasoo reebo adig ilaa waxaa laga soo reebayaa ayun ayun laakiin mucrab waad leedahay hadda shuruudii shuruud la-aan ma fiirinayno kasoo reeb adi markii baabkeeda l dhammaantoodii waa noo imaan doonaan baabkooda markii la gaala tafsiilkeeda arki doonaa hadda lakiin intaas qabso waxaa laga soo reebaa asmaa shardaan dhane he ayun waay asmaa shardi marka waa waa lahee la banaynayaa ilaa ayun lafdiga la yihahdo maana kaas waa mucrab lafdigaasi waa mucrab inta kale waa mabni maxaa loo bineeyaa xarafay shibahan xaggee ka shibahan mar kale iyo wa asmaai listifhaami istifhaamkii asmaa'adiisii way oo kale waay iyo wa asmaai listifhaami istifhaamkii asmaa'adiisii oo kale asmaa'adii laisku su-aal weydiinayay waay asmaa listifhaam oo kale ayagana ayadana waxaa laga soo reebaya ayun waay naftarkeeda ayun labada boos bay ku jirtaa istifhaamna ay noqotaa shardan way noqotaa wa asmaai listifhaami istifhaamkii asmaadiisii oo kale way ayadana asmaa listifhaam waa la binaynayaa maxaa loo binaynayaa lima buniya xarafay shibhadeed leedahay limushaabahatiha lilxarfi kulligood waa saas ayaga asmaadaasi waa la banaynaya waxaa loo banaynayaa xaraf ayaa shibahaday waxa laga soo reeba ayuuna dhahay iyo wa asmaai lishaarati ishaaradii iyo asmaadeedii oo kale ayagana waa la banaynayaa asmaa lishaara hee ayagana waa la banaynaya waxaa laga soo reebaa muhana muhani laga soo reebayaa ismu ishaaro muhana ma jiraa haa wuu jiraa kaas waa laga soo reeba kaas waa mucrab khilaafna waa ku jira markiisa gaari doona hadda laakiin ka soo reeb kaas hee waa mucrab waa yahay markiisa ka hadli doona insha allah iyo wa asmaai ishaarati ishaaradii asmaadeedii oo kale waaye asmaa ishaara ayagana kulligood waa la banaynayaa maxaa dhacay xaraf ayaa shiibahayn xagee ka shiibahayn mar dambe waxaa laga soo reebaa laakiin aan dhahnay muhanaheedii ama laba ama dhadig labada way lahaday soo maa labi dhadig muhanaheedii labadaba iyo wa asmaai afcaali iyo afcaashii asmaadeedii oo kale waaye iyo wa asmaai afcaali afcaashii asmaadeeda oo asmaa oo asmaal afaal la dhahay ayaa jirta sida sahin iyo hayhaata iyo wixii lamidka waa imaan doonaan insha allah ayagana waa la banayna maxaa dhacay waxay shibaheen xaraf waay waxaaba lagama soo reebay ayaga iyo wa asmaai lafaari afaashi asmaadeedii oo kale waay ayagana waa la banayna maxaa dhacay xaraf ay shibaheen waay iyo wa asmaai lmawsuulaati mawsuulaadkii asmaadiisu waa oo kale waay asmaa mawsuulaad ayagana waa la banaynayaa ilaa waxaa laga soo reeba ayagana muhana mudakar ahaado ama muanatha ahaadee iyo asmaai lmawsuulaati mawsuulaadii asmaadeeda ayagana waa la banaynayaa maxaa dhacay waxaa lagu maa loo banaynayaa xaraf ayaa shibaheen waay intaas ayuu tusaale ahaan u sheegay intan keligeeda ma ahane laakiin min baabi tamthiil ayaa u sheegay musanifka maahane waa ka badan yihiin asmaada la banaynayo waay faminhu maa yubna cala sukuuni naxwu kan buu dhahay mebniga ayaa wuxuu uqiibsamayaa mar labaad mebniga ayaa wuxuu uqiibsamayaa labo ee afar dheh afar qiiboodu markii la banaynaya mebniga maxaa lagu bineeyaa afar arrimood mid ka mid a waay waa kan mebnigii ayaa qiibsamaya wuxuu uqiibsamayaa afar mebnigii ayuu qiibsamaya wuxuu uqiibsamayaa afar intaasuu raba inuu ku sheego fa minhu min almebniyi mebnigii oo ka mid ahaaday maa ki yubnaa lagu binaynaayo cala sukuuni sukuun dushiisii mebnigii waxaa ka mid ah mid lagu binaynaayo sukuun mabniyun haddii la dhaho hee waxbaa la rabaa soo maa waayahay maxaa yeelay aqsaamu lbinaay ama hee anwaacu lbinaay meegay ahayeen afar soo maa saas waay waxa markii la banaynaayo afartaas mid ka mid a lagu banaynayaa afartiu raba marka inuu kuu sheego fa minhu min almabniyi yuu ka mid ahaaday midkii la banaynaayo maakii oo yubnaa lagu banaynaayo huwa maaga cala sukuuni sukuun dushiisi tusaale naxwu kam kam oo kale kam waayahay kam haddii waa isim kam kam waa isim waay haddii la banaynayo waxaa lagu banaynayaa weligeeda sukuun waana harfu istifhaam ee ism istifhaam waay istifhaam waay asmaa listifhaam ay ka mid tahay oo hadda soo marnay waxaa lagu binaynayaa kam sukuun weligeed wa minhu min almabniyi ayuu ka mid ahaaday maaki oo yubnaa huwa maaga lagu banaynayo cala alfatxi fatxe korkiis waay fatxa korkiis lagu banaynayo sida ka-ayna oo kale sida ee ka ayna oo kale ayadana waa ism istifhaam ayna markii le waa mabni maxaa yeelay waa ism haddii ism ay tahay waa la banaynaya maxaa lagu banaynaya marka fatxe waay mabniyan alfatxa laleeyahay waa minu kiis labaad waay saddex waa minu min almabni ayuu kamid ahaaday maaki ayuu banaa lagu banaynayo huwa maaga cala sukuuni waay cala alkasri deh kasri korkiis lagu banaynaayo mabniyun ala alkasri la dhahayo sida kaamsi oo kale waa darfu zimaan kaamsi ism way soo maa daraf ism u ahaa soo ma sidaas way kaamsi oo kale markii la banaynaya kasra lagu banaynaya mabniyu ala kasri alaleeyahay wa minhu min almabniyi mabni ayuu ka mid ahaaday maaki ayuu banaa huwa maaga lagu banaynaayo cala dami damo korkiisii waay mabniyun ala dami aldhaha sida ka xayثu oo kale waay xayثu wa darfu darf darf darf miya darfu makaan waay xayثu makaan waay xayثu idan mabnigii markii la midnaynayo afar qibood oo u qibsamayaa qaar lagu banaynayo sukuun iyo qayb qaar lagu banaynayo fatxi iyo qaar lagu banaynayo kasri iyo qaar qaar lagu banaynayo dami intaas waay haddaad aragto isin la banaynayo inta afartan mid ka mid a lagu banaynaa bes waad haysaa bine wixii saaranaa fiirinay aakhirkiisa walaslu asalka waxaa waaye fi lmabniyi mabniga dhexdiis mabniga dhexdiisii u asal ah an yubna huwa mabnigii in lagu baneeyo cala sukuuni waay an yubna huwa dhe maaga in la baneeyo mabnigi le dhe mabnigi waay an yubnaa huwa mabnigii in la baneeyo calaa sukuuni sukuun dushiisii lagu baneeyay ayaa asal u ah haddii wax la banaynaayo asal lagu banaynaayo maxaa haddii wax la banaynaayo oo sukuun lagu baneeyo maxaa sukuun loogu baneeyay ma lasweydiina ma jaa calaa aslihi laa yusalu canhu waay laakiin haddii wax la baneeyo fatxe lagu baneeyo ama kasaro lagu baneeyo ama domo lagu baneeyo ma lasweydiina haa waay sabab waa la isweydiinayaa wamaa jaa calaa khilaafi aslihi yusalu canhu lima buniya fatxa lima buniya kasro lima buniya hee dama waa la isweydiinaya maxaa dhayahe markii la ogaan doonaa iyadana sababta laakiin wixii asalkiisii ah haddii kelima isin la bineeyo lagu bineeyo sukuun asalkia ku imaaday soo mahna walaslu fi lmamniyi ayusakana wabaqaacido malin uu ohanaya waaya almabniyu wlmucrabu min alafcaali walficlu darbaani buu ku dhahay qeybtii labaad way maanta waxaan qaadanayna dhahayna laba qeybood qeybta koowaad isimka meegaa u qeybsmo min xayu alciraabiyo walbinaa qeybta labaad ficilka meegaa u qeybsmo min xayu alciraabiyo walbinaa waa kana asagan walficlu ficilkii hee darbaani waay laba qeybood waay mabniyun mid la banaynaayo wa huwa asaga ayaa al aslu asal aha iyo wa mucraban waay wa huwa asagana alfarcu waaye labadaas waay ficilka saddex qiiboodu ku koobnaa saddexdii qiibood isagoo laisku daray min xayu alicraab iyo walibnaa markii la fiirsho laba qiibood waay qeyb waa mabni qeybna waa mucrab haddaba midka mabniga waa asal midka mucrabkana waa farac waxaan soo marnay ficil markii saddexdiisii qeybood xukunkiisaan soo marnay muxuu aha xukunkiisii albinaa waay ficil asal ahaan xukunkiisii waa albinaa waa la banaynaa wax kale maya asalku waa saas wixii asalkii ka baxsan haddii la arkana waa la isweydiinayaa waa la isweydiinayaa haddaba haddii ficil imaado la banaynaayo maxaa ficilkani loo baneeyey ma la isweydiin karaa maya maxaa yeelay asalkiisii waayo maa jaa calaa aslihi laa yusalu can sababihi ama canhu laakiin haddii ficil icraaba la arko maxaan leenahay waa la isweydiinaya wamaa jaa an calaa khilaafi aslihi yusalu can sababihi yusalu canhu haddi adig niyahow ficil mabni ayaa la isku ogaayey maxaa kaa saaray hee asalkaadii oo mabniga abinihii ah oo icraab maxaa ku keenay waa la weydiinayaa haddaba marka haddii aad aragto ficil la icraabayo mucrab ah haddii aad aragto asagana hal cilo ayaa ku jirto bis halkaas cillo waxaa waaye limushaabahatihi lil ismi waay lima ucriba alficlu haddii lagu dhaho ficil allaale ficilkii la icraabay maxaa loo ciraabay haddii lagu dhaho waxaad leedahay limushaabahatihi lilismi asaga keena naftirkiis matniga musanifka ku keeni doona taas marka idan marka asagana hal shubaha ayaa ku jirto ama hal cilo ayaa ku jirto loo binaynaa loo ciraabayo ciladaasiin waxay tahay shabahadd asaga shabahay ism waay ilan ism asal muxuu ahaa muxuu ku shibahay mar dambe ayadana insha allah he waa shibahan lahay haddii shibahana muxuu ku shibahay mar dambe tartiib tartiiba loo wadaa wuxuu leeyay musanifka marka walficlu ficilkii darbaani laba nooc waay kow mabniyun mid la banaynaayo waay wa huwa mabnigiina alaslu kan asalka ah waay wa mucrabun in mid la icraabaayo waay wa huwa mucrabkana alfarcu waa farc gadaala ka imaaday asal ma aha haddaba walmabniyu noocaani mabnigiya marka laba uqaybsamayaa walmabniyu mabnigi ficilka mabniga ah hee nawcaani laba noocu waaye ficilka la banaynaayo waa laba ficil asaga mega waa horta asal ahaan sidaas soo maha haddii laba la banaynaayo maxaa soo haray he halley waay sidaas la soo walmabniyu ficilka la banaynaayo noocaani laba nooc way axaduhumaa axadu nawcayni labada nooc midkoodii hee almaadi ficilkii maadiga ahaa waay wa binaauhu binaau lmaadi maadigii binihiisiina cala alfatxi fatxa korkiis ayuu ahaaday fatxa ayaa lagu binaynayaa binihiis wuxuu ahaaday hee fatxi waay idan fatxiga aqsaamu lbinay magay ahaytay afar soo maa damun wafatxun wakasrun wasukuun waay waxaan soo marnay fatxigii asagoo ism lagu banaynaya soo maa asagoo ficil lagu banaynan waa tan haddan fatxigii waay wa binauhu binaa maadi maadiga binihiisi cala alfatxi fatxo korkiisa ayaa ahaaday oo fatx ayaa lagu banaynaya fatx ayaa lagu banaynaya goorma laakiin haddii aan la xiriirsanin waxba waaye waxba haddii aan la xiriirsanin ilaa ida tasala waay haddii waxba aan la xiriirsanin waa saas aakirkiis waa la hiriirsaday ma lahan maxaa lagu banaynaya markaasi fatxo ama daahir ha ahaato ama muqadar ha ahaatee ilaa ida tasala isagaa shardu xiray mujeeda istisna u keenay ilaa ida tasala haddii la xiriirsada maahane bihi bilmaadi maadigii waawuljamaacati jamaacadii waawdeeda haddii waawuljamaaca la xiriirsada maahane ficilka la xiriirsato maahane ficilkii haddii waawul jamaaca la xiriirsato maxaa lagu samaynahe fa yudammo waa la goda waay ma jeedaa markaas waa la godayaa fa yudamu waa la godayaa markaasi waa la goda waay naxwu darabuu oo kale darabuu oo kale waay darabu icraabteed idinkaad idinka rabaa insha allah baabu macrifat alaamaat alciraab markii la gaarla icraabta bilaaba ani insha allah lakin wixii ka horeeya hadii la arko tusaale ahaan idin kale idin weydiinaya darabuu oo kale hadda waa ficil i faacil waaye awa faacilka wawda waaye wawdan maxaa loo yaqaanaa waawljamaaco waaye haddii ficilka maadiga ah ay la xiriirsato waawljamaaca marka asig waxaa lagu binaynayaa damo awe damada ba'da mida saaran way darabu bu bu way damadaas way mabniyun cala dammi liitisaalihi idinkaas kale kadib waaya aw itasala haddii la xidhiirsada maahane bihi bilmaadi maadigii damiiru rafcin rafcigii damiirkiisii damiirkaas oo mutaxariku mutaxarikun way rafcisan tahay waa sifo rafcin ha ka sifeynin damiir ka sifee haddii rafcin mudaafun ilayhi laga sifeeyo waa la hoos dhiga markaa soo maa sidaas iska ilaali aw itasala haddii la xidhiirsado bi ficilkaasi maadiga ah damiiru rafcin rafcigii damiirkiisii damiirkaasoo mutaxarikon xarakoobay damiiru rafci oo mutaxarik ah haddii la xidhiirsada maahane markaas maxaa lagu sameeyaahe fa yusakanu waay fa yusakanu waay kaafka lashidaa fayusakanu huwa ficilkii waa la sukuuninaya damiir rafci mutaxarik hadii la xiriirsado hee waa la sukuuninaya sukuuna lagu banaynaya idan saddexdaas xaaladood ayuu lahaa soo maha in lagu bineeyo fatxo haddii wax baan la xiriirsanin in lagu bineeyo dama haddii waa waljamac la xiriirsado in lagu bineeyo sukuun haddii damiir rafci mutaxarik la xiriirsado intaasuu ahaa soo maha damiiru rafci mutaxarikin waa sideed arrimood waxba ha qorin hal mar le maskaxda ku qabta damiiru rafcin mutaxarikan haddaad maqasho waa sideed arrimood sideed arrimood laisku yihahda sideed arrimood waay damiiru rafcin mutaxarikin haddaad maqasho waa sideed arrimood haye sideedkaasi maxay yihiin damaairta meegay ku koobnayday laba iyo toban soo maa ha laba iyo toban labada mutakalimka ah iyo shanta mukhaaabka ah iyo tan u dambe kan u dambe nuununa soo la xidhiisato intaas waay laba mutakalima shan mukhaaab meeg waay ya toddoba waay iyo shanta qaa'ibka ah tan u dambe meeg waay marka sideed waay intaas waay damiir mutaalik hadaad masho intaas waay intaas mid kamid a ficilka maadi hadii la xidhiisto mutakalimku maa waay horta ana iyo naxnu darabtu iyo darabnaa iyo darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna mee waay toddoba soo maan iyo darabna tan u dambe nuunta nuuna nisba la xidhiisato intaas waay labada mutakalimka ah shanta mukhaatabka iyo tan u dambe sideedaas laisku daray maxaa la yihahdaa damiir raf mutaxarika intaas waay weligaad qabso haddii marka sideedaasi mid ka mid a ficilkii la xidhiisato maadiga ahaa waxaan leenahay waa la bineynaya maxaa lagu bineeyaa sukuun fa yusakanu tusaale naxwu darabtu wa darabnaa labadii mutakalim kuu sheegay soo maa wata naxwu darabtu anaa garace aniga ayaan garacay wa darabnaa anaga ayaan garacnay intaasi waay wathaani alamru binihii kii labaada waa amarka wallahu subxana wa taala alama bila